dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee caawa caawa barnaamijka waxaa marti igu ah taliye mahad cabdiraxmaan aadan oo ay dadku ugu yeeraan taliya shub anigaaba badweyn ku dhaxaftay caawa oo taliyo ciidan isku daandaansanaya iska hubiyo horta taliya mahadow ma lagugu yeeri karaa taliya shub aniga ha wax kaleba ha iigu yeeri waayahay aad ayaad umahadsantaha taliya dhulku waa nabad markaa dhegaystayaal waxaan caawa idiin hayaa genaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano taliya shub oo aan ciidamo amar siinayn oo aan dagaal ku jirin oo bulshadiisa iskala caweynaya oo weliba uga sheekaynaya dhinacyo aanay ka aqoon sida bal inuu weligii jacayl ku dhacay iyo in kale aniga ebidkeyga jacayl ima soo marinba da-dii aba ii dhimanba da-dii jacaylka waa ii dhiman mabaad gaarinba maba gaarinba waayahay bal heesaha jacaylkana ka waran sidee isku tihiin iyo fanaaniinta qaadaba lalays dusheedi iyo laangabay ku taalaay lulayaan dabaylo waxaa waaye hibanooraad iisoo qaadaysa hibanooro tafaasiilna waa kuugu daraa goordhow ayaan ka wada boganaynaa sheekada xiisaha leh eena dhex martay aniga iyo genaraal mahad cabdiraxmaan oo ay dadka u yaqaanaan taliya shub waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska washington caawa idinku hayaa dad qofkii wax kugu taray daacad kugu hagar baxay kaaga doonay meel adag wuxuu galay wax doorsada si ka diiran ugu celi hadduu diida waayuhu noqon ruux ku dayn baxa dibnihii iyo afkiisoo duca ugu abaalguda marra wax dadka qofkii wax kuu tara dacad kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada wax doorsada si ka diiran ugu celi celi si ka diiran ugu celi celi si ka diiran ugu celi celi celi celi si ka diiran ugu celi waa abwaanjiheeye oon caawana idinkaga hayo qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah heesaha uu sameeyey weliba kuwa xambaarsan qisooyin dhiigga idin dhaqaajiya oo caawa iyo caweyska washington taliya mahad cabdiraxmaan taliya shub genaraal shub soo dhowow marka hore waa caashacuud iyo barnaamijka caweyska washington ee la-aanta afka soomaaliga v o a horta barnaamijka caweyska washington ma dhegaysataa aada weyn marka genaraal mahad barnaamijkaasaan rabaa caawa in aad la caweysid oo dadka arka adiga oo amaro bixinaya oo ciidan kala hagaya oo ushaada wata maxaad caawa dadkaasna u sheegi lahayd caawa ku dhegaysanaya waxaan u sheegayaa caawa meel kastoo ay joogaan inay dowladooda taageeraan ay taageero siiyaan marka labaad dowlad la-aani waa xun tahay ay ka fekeraan dowlad la-aan inay xun tahay taliya mahad waxaa lagu yidhaahdaa mahad magacaaga rasmiga ee hooyada aabaha kula baxeen waa mahad laakiin magacyo kale dadkay ku yaqaanaan oo aad og tahay inaba hala ekaatee ma jiraan haa waa jiraan maxaa ka mid a wax kaygii qariyayaa jiro oo taliyshub bay ii bixiyeen ma garan taliya shub
haa marka wixii lagugu bixiyena maxay ahayd waan ku darayaa wixii la iigu bixiyey maalin maalmaha ka mid ah waxaan qorayay ciidan asluub ah oo cusub baan qorayay dhiig cusub ah oo asluub lagu biirinaayo waxaa yimid meeshii aniga waxaan ku baaqay saraakiishii shaqada waday amar waxaan ku siiyey da'da sideed iyo toban jirka ah labaatan jirka wixii shan iyo soddon shan iyo labaatan ka ka hooseeyo da'da noocaasa hala qoraan idhi ma garat waa gartay ninkii ilaa kuma jiro ninkii gacan la kuma jiro haye nin lugla warkiisaba dhaaf marka meesha ciidankii laga qoraayo hadday joogaanna ha shubeen waxaa tira shuba ha ilaawow soco luglaawow soco gacanlaawow soco shuba saasaan u dhigay anoon ugu dan lahayn inaan qofku xumeeyo laakiin nidaamka qoritaanka ciidanka laga rabaa noocaasa ma garatay waa gartay marka waxaa kugu dhegtay wixii maalintaas ka dambeeyey taliya mahad meeshii la dhihi lahaa taliya shub ayaa bedeshay taliyashub bay maaragtay ii bixiyeen taas waan oga marka magacaa sidee u aragtaa ma ku dhibaa mise mise waa caadi ima dhiba aniga magacoo cod saasa aniga iga yimid iigu baaqay waxba iima dhibaayo Waa gartay.
mana ma garanaysa ha mana diidaayaba waayahay taliya mahad eh, dhinacaas waa dhinacii ciidanka waa ka gudbaynaa marka aadan arrimaha ciidanka aadan ku jirin sida haddoo kale aad qoyska iskala joogto oo caruurtii iyo xaaskii iyo eh, dadkii ehelka ahaa aad dhex joogto waxyaabaha aad samayso ee aad ku maaweelato maxaa ka mid a naftaada aad ku maaweeliso aniga wax badan baan ku maaweeliyaa naftayda waxaan ku maaweeliyaa ganacsi kuma kama sheekayno iskuma maaweelino waxaan isku maaweelino waxa waaye difaaca dowladda markaas jirto see loo difaaca ummaddan see maaragtay cadowga looga badbaadiya waa waxyaabaha aan- aan iskula sheekaysta waay Een, marka la fiiriyo een, kolleyba een, soomaali waxay tidhaahdaa geel laba jir soo wada mar dhallinyaranimaad soo martay een, xilli shukaansiyaad soo martay marxalado kala duwanaad soo martay inkastoo haddaad aabba tahay awoowana inaad tahay aan qiyaasaayo marka ma jiraan heeso ama suugaan adiga dareen gaara ku gelisa mar alla markay dhegaha u kusoo dhacaan ama aad xusuustaadaba aan ka go'in oo ku soo maray waa la heli karaa haye waa la heli karaa heesahaas kow iyo laba maaha kuwa wadaniyadda ah inay iigu badan yihiin hees kasta oo wadaniyadii ah oo dowladihii hore ha noqdeen oo xilli kasta ha noqoto oo la qaado way i kiciyaan aad bay ii kicisaa ma garatay waa gartay mid mid ka mid a carabka ma ku dhufan kartaa haddaan bal anna Ah, xusuusan waa ku karo dhu- ah, waa ku dhufan karaa haye soomaaliya toosoy heestii ummadda soomaaliya toosa toosa isku tiirsada ahe taasi waa mid hadda waa kiini taag daran taageera weligiin heesta aan aada uga helo waay waa garta kuwa jacaylka ka waran taliya aniga ebidkeyga jacayl ima soo marinba waaw taasaaba cajiiba
da-dii aba ii dhimanba da-dii jacaylka waa ii dhiman maba aad gaarinba maba gaarinba
waa gartay meeqa jira wakaa meeqa jira daada lagu gaaraa jacaylka wixii lixdan ka korreeyay toddobaatan toddobaatan wixii ka korreeyay markaasunbuu jacaylka yimaadaa miya markaasu wanaagsan yahay waaw sabab waxaa hore waxaa hore oo labaatan jirkii lagu soo maro gabdhaha iyo wiilashii yani isiyar baa jeclaa waa isjecel yihiin la yidhaah ha wax weynba ma aha wax weyn maaha waxaas toddobaatan jir yaa waxay ka sarreeya jacaylka yuu jiraa waa garta marka welina welina daadaas maad gaarin ma gaarin oo weli waxbaa ii dhimanoo eh, ninka hadduu toddobaatan gaaro wax walba waa jecel yahay soo ma ogin waaw nabadii caafimaad ku gaaran kuleya marka hore haa marka heesaha idaacadaha hadda ka soo gala idaacado badanaa jira waagii hore raadiyo muqdishoa jiray oo idaacadda keliya waxay ahayd eh, soomaalida dhegeysata laakiin hadda idaacado badanaa jira warbaahintii bulshadaa jira heese badanaa intaas lasoo saaraa kuwa dhegtaada ku soo dhaca ama aad ka hesho ma jiraan hadda aan kuwa aan kuu soo qaadaa ka mid ah waxaa kaloo ii xiga waxaan ahay askari waxaan ahay askari
Mhm.
marka adiga dhinaca askarta lagaama maraba xaggooda Ma- maba la iga maraba waa lagugu anqariye haa waan kusoo barbaaray wow barnaamijkan waa caweyska washington waa v o e da waa barnaamij lagu madadaashado oo inta badan siyaasad kama hadlo inta badan ma aha een, barnaamij xagga siyaasadda ka hadla waa barnaamij dadku isaga madadaashadaan lagu caweeyo marka maxaad jeclaan lahayd caawa inaan kugula caweyno mid allaale iyo midkii adiga aad ii doorto dhalinyarada yaryar mise kuwii hore fanaaniintii hore sida magool xasan aadan weerarow dayo waneeni een, sahre axmed khatra daahir waxaa waaye hibe nuura aad ii soo qaadaysa hibe nuuro wow hibe maxamed hibe nuura tafaasiilna waa kuugu daraa waaw aad iyo aad aad iyo aad soo dhow meel halisaa taabatay hees oo ay qaado yaa waxaa jirta anigoo da'yar oo askari ah ha sanadkii aan tan sano jiray ha iyay meel afartan kilomitir oo baadiye dhufays ka qodayaa la iigu karay heestaas iigu qaada iyadaa heesta qaadayba haa cajaayib heestaasi maxay ahayd riwaayadayda ii keentay riwaayaday noogu dhigtaan ku yidhi oo ciidamadaa noo dhigi jiray waa gartay riwaayad kastoo la sameeyay ciidankaa lagu horumarin jiray ilaan waa ciidankii xoogga dalka haa haye heesta magaceeda laalaysaa la dhahaa laalays Mhm.
waa hees caan oo aad loo yaqaano maxay lahayd wax ma ka xasuusataa ereyada laalays dusheedii ilaangabay ku taallaayo lulayaan dabayluhu ha laalay dusheediyo laagiyo xara dheer Taasi- langebi taasi ku walaal- taallooy lulayaan dabayluhu waa taasaana malaynaya haa taas wey marka hibanuura heestaasi meelaad fadhiday ka qaaday meelaan fadhiyo oo baadiye ah adaab iga nasiib badane taliya Yaa. haddaa garanaysid meel aagaraare la yidhaha qoonay far cusbo waa gartay meeshaan ku noolaa cajiib cajiib cajiib marka marka habeenka heestaas keliya maa laydin qaaday mise fanaaniin kaloo la socotayna heese way idin qaadeen maana riwaayada labalabay u wadeen hobolada waa beri ani hadda intaan leen maarata ka soo qaad laalays iyo hibe maxamed Mhm.
hibe maxamed maasha allah dalka maraykankay ku nooshahay hadday ku dhegaysanayso taliya mahad horta taliya shub makuugu yeeri karaa aniga haa wax kaleba ha iigu yeeri Waaya.
Anigana inay maraykan waayahay anigana ta- inay Maraykan- maraykanka joogta waan oga maxaad hibe nuura dhihi lahayd waa fanaanad eh, caana oo dadku ay jecel yihiin mar haddaad heesteediin aad heesihii dhammaa aad kasoo dhex xulatay maxaad hibe nuura ku dhihi lahayd ibanora waxa oo aan eri ayadan u doortay baa u salaana yaa u fariina yaa wax walba aad iyo aad aad iyo aad taliye shub taliye mahad aadan kuu salaamaya waana ku faraxsanahay in barnaamijka caweyska washington aad nagala qayb gelaysid ood caawana aad nala caweysid ashucuud adigaa mudan waana mahadsanta aadaa mudan taliye thank you heesta laalays ee u jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano taliya shub ad ka doortay heesaha ee ay qaado fanaanadeena qaaliga ah ee hibe maxamed hibe nuura ayaan qadar ka wada dhagaysanaynaa markan weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a haddii aan qadar idinka xusuusiiyo qeybihii toddobaadkii hore aan ku kala tagnayna waxaa ka mid ah qisada sheekada heesta luula ee ay ereydeedu ka mid yihiin sida midabka laacaa dhirta loogu kaabo adna quruxda luulaay rabbi kugu lifaaqee laaskii xareediyo taylaabtu raacdeen la wadaagay noloshee liibaanta guushiyo libta iyo horseedee rabbi iigu labeeyaay haluufluufin weligaa
Thank you.
dhigta iyo horseedee rabi igu labeeyaay haluufluufin weliga khubaraas kugu tagtay albanka dhan aad u diyaarisay barnaamijkana waxaan ku soo xiray abwaan jiheeye oo markaas uun noo bilaabay heestii uu ka sameeyey qisada ninkii gabadha kaga dul umuliyey badda guudkeeda inta aanan heesta oo aan hubo inaad si weyn uga heli doontaan aanan idiin cayaarin bal marka hore abwaan jiheeye ha noo dhammaystiro qisada reer hargeysuu ahaa dabeetana maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo soo sheegay hooyadii oo lagu qalayo dhakhtarka hargeysa isagoo tegay oo aan lacagtii lagu qaliyay u hayn ayaa inankiisiioo jabana lasoo dhigay salaamaad haye laba labadii dhakhtarba lacag bay weydiiyeen lacagna ma hayo konton dollaroo isagaiyo saaxiibkii ka dhexeeyey buu saaxiibkii ku yidhi bal kontonkan iga hay iyagoo yaabanoo dhakhtarka hortiisa fadhiya ayuunbay gabadhi gaadhi ka soo degtay gabadha dahab baa shala laxshulu luxdaa ka haya wuxuunbay ku tiri ninka hebel la yidhaha adiga may haa miyaad garanaysaa may waa ta iska oyday dabeetana waa ka yidhi aduna mushkilad kalaad wadaa dabeetana waa ta wax dareento waa ta tiri halkan maxaa kaa soo galay inankayga iyo jaban iyo hooyadoo hooyadayo la qalayaa ku jira bal iigii aan soo arkee inankiibaabay laba boqoloo dollar u gelisay barkimada kubooda bay is yidhahdeen le waa niman dhakhtar sugaye iska daayoo kaalayoo hooyana hooyadiina laba boqol bay u gelisay dabeetana afar boqol baabay heleenoo dhakhtarkii kaga filanoo dabeetana waa ta tiri bal inamasho dibadda u yar baxeenoo dhakhtarka dhexdiisii markay taagantay bay ku tiri miyaad i garanaysaa markaasuu yidhi maya haddana waa ta iska oyday dabeetana markan dambe wuxuu gartay inaanay mushkilad wadinoo wuu la ooyey isaguna dabeetana markii dambe ku tiri ganacsigaagii maxaa ku dhacay waa kiiga baamaay xilligaad ganacsada ahayd weligaa inanaad gargaartay ma garanaysaa dee imisaan inan gargaaray anigu hablaha waan ka duwanaaye inan uur lahayd oo aydun adigii hebel dooni idiin rarnayd oo dalhebel ka baxaysoo dalhebel u baxaysay aydun sii qaadeen oo badda dhexdeeda foosha ku qabatay oo raggii kale ka wiswiseen ood adigu ka umurisay markii dambena intaad lacag iyo adduun siisay aad si fiican u anbabixisay ma garanaysaa alla waa hebla dabeetana halkii baa laysku dhegdhego inankii adiga umurisayna waa kan gaadhigay wadabay ti waa garta waa qiso aad iyo aad cajiiba runtii kabacdina waxaa ninkeediiyo suuqa maraya la hadashay dabeetana waxay ku tiri deg deg dhakhtarka igu soo gaadha waxbaa dhacay markuu yimidna waxay tiri ninkii hebel baddaygaga umuliye waa kan ganacsigiisa wuu baaba'ay hooyadii oo la qalaya inankiisii yaraayoo jaban baa yaalla iminka abaalkii adaa lagugu leeyay gud waa gartay qisadaa waxaan ka sameeyey heesta la yidhaah ruuxii damiirlee biikee qaado sidee u dhacaysay waxay tidhaahdaa ruuxii damiirlee dadnimada yaqaana dawgu kama habaabee dawladii iyo bulshiyo qof kay doontaba ha noqotee doqon baa abaalgadi intay dunida joogtee waxaan kula dardaarmoon dabaday jirana faray dad qofkii wax kugu taray daacad kugu hagar baxay kaaga doonay meel adag wuxuu galay wax doorsada si ka diira nugu celi hadduu diida waayuhu noqon ruux ku dayn baxad ibnihii iyo afkiisoo duca ugu abaalguda
kulliyo kulli kulli ruuxii damiir leh dabcigiisu noolye dadnimada yaqaanaa dawgu kama habaabo dawgu kama habaabo kulliyo kulli kulli ruuxii damiir leh dabcigiisu noolye dadnimada yaqaanaa dawgu kama habaabo dawgu kama habaabo dawgu kama habaabe dowladiyo bulshiyo qof kaydintaba ha noqotee doqonba abaalgada intay dunida nooshe waxaan kula dardaarmoo dabaday jirana fara dowladiyo bulshiyo qof kaydintaba ha noqotee doqonba abaalgada intay dunida nooshe waxaan kula dardaarmoo dabaday jirana faray jirta qofkii wax kuu tara gacad kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada wax doorsada si kadiiran ugu celi celi si kadiiran ugu celi celi si kadiiran ugu celi celi celi celi si kadiiran ugu celi hadduu diiday waayo noqo ruux ku daynbaxa dibnixiyo afkiiso ducowgu abaalguda ducowgu abaalguda ducowgu abaalguda duco ugu abaalguda dadka qofkii wax kugu tara dacad kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada wax doorsada si katiiran ugu celi celi si katiiran ugu celi si katiiran ugu celi celi celi si katiiran ugu celi hadduu diiday waayo noqo ruux ku daybaxa dibnixiyo afkiiso ducowgu abaalguda ducowgu abaalguda ducowgu abaalguda duco ugu abaalguda wow innaba caadi maaha abwaan jiheye maxaa tiri qaybtan aad ayay runtii ii soo jiidatay haddii maxaa tiri aadan tabar kale hayn oo ay waayuhu kuu diidaan inaad u abaalguddo ruuxii wax ku taray ee weliba kuu hagar baxay u ducee marra waaxid waxaan kula dardaarmoon dabaday jirana faray dad qofkii wax kugu taray daacad kuugu hagar baxay kaaga doonay meel adag wuxuu galay wax doorsada si ka diiran ugu celi hadduu diida waayuhu noqon ruux ku dayn baxa dibnihii afkiisoo duca ugu abaalguda marra waaxid xadiis xadiis xadiis xadiis deyma dheer baa dulucdiisa kala baxay dar ilaahay labadii ku dawaystay noloshe ku dawaystay noloshe Ha, ha, ha, ku dawaystay noloshe intaas ayaan kusoo koobayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan barnaamijka waxa uu soo dhoweynayaa qof kasta oo jecel in uu ka qayb galo waxaadna mar kasta nagala soo xiriiri kartaan ciwaankeenna oo ah somali at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka caweyska washington intaan mar kale ismaqlayno nabadee dunida isku aamine maalintay u darantaa loo dallaalimeeya kubsiyada raxmaanka waxaan kula dardaarmayo dabaday jirana faray dunida isku aaminay maalintay u darantaa loo dallaalimeeyaa codsiyada raxmaanko waxaan kula dardaarmayo dabaday jirana faray dadka qofkii wax kuu tara dacad kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada wax doorsada si kadiiran ugu celi celi si kadiiran ugu celi celi si kadiiran ugu celi celi celi celi si kadiiran ugu celi hadduu diiday waayo noqo ruux ku daynbaxa dibnixiyo afkiiso ducowgu abaalguda ducowgu abaalguda ducowgu abaalguda duco ugu abaalguda